الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلاaم على رسuuل اللh صلى الله عليه وسلم اللهma أخرجna min ظلمات الوهم وأkرمna بنور الفهم وافتح عليna بمعرفة العلم وxسن أخلاaqna بالحلم وسhل لna أbواب فضلك وانshر عليna min khزائن رحمتk ya أرحم الراحمين waa dersigii afraad ee ka mida kitaabka suwar min xayaaةi الصحaabة cabdullaahi bnu xudaafata sahmiy saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi bnu xudaafa assahmiy saxaabigaas baa laga hadlayaa xaqun waxaa xaq ku ah calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima an yuqabila inuu dhunkado oo macsiiyo ra'sa cabdillaahi bni xudaafa saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi binu xudaafa madaxiis qof kasta inuu dhunkado baa xaq ku ah wa ana anigaana abda-u bilaabaya bidaalika arrinkaas dhunkashadaasna anaa bilaabaya kow anigoo ah cumar binu khadaab baa yidhi hadalka radia allaahu canhu de waa dowladda islaamka hogaaminaya markaas anaa kow bilaabaya buu yidhi inaan madaxa ka dhunkado qisay ku timid marka arrintu qisaday ku timidna waa la gaarayaa insha allah badalu qisatinaa qisadeennan geesigeedu geesi badal baa la yidhaaha qisadeennan geesigeedu haadihi ee tana qisadu rajulun waa nin ninkaasoo min asaxaabati saxaabadii ka mid ah ninkaasoo yudcaa lagu magacaabo cabdallaahi bni xudaafata sahmiya ayaa la yidhaahdaa laqad kaana waxaa ahaaday fii wusci taariikhi taariikhda suurtagalnimadeeda taariikhda wuscigeeda iyo suuroobiddeeda waxaa ahaaday an yamura inuu taariikhu maro bi haada rajuli ninkan taariikhda waxaa u suurto gashay inay taariikhdu ninkan dul madho kamaa mara sow taariikhu u dulmaray bimalaayiini alcarab malaayiin carbeed oo min qablihi ninkan ka horreysay saxaabigan duuna an ya'baha ou u aaba yeela la-aanteed lahum malaayiintaas duuna an ya'baha ou xil iska saaro la-aanteed lahum malaayiintaas taariikhdu malaayiin carbeed buu dul maray isagoo wax taariikha aan laga reebin oo aan loo aaba yeelin oo aan xil iska saarin xil iska saarid la-aanteed lahum iyaga malaayiintaas laakiin ninkan waa ka duwan yahay ow amase an yakhduruu ay soo dhacaan lahu taariikhda calaa baalin qalbiga ay ugu soo dhacaan malaayiin uusan taariikhda marna ku soo dhacayn baa jidha taariikhdu iska dulmadhay wax raadoo laga reebay inaysan jirin ow yakhduruu ama ay gu soo dhacaan malaayiintaasi lahu taariikhda calaa baalin qalbiga laakina alislaama islaamka islaamka alcadiima weyn ataaxa wuxuu u suurtogeliyey licabdillaahi bni xudaafata wuxuu u suurtogeliyey ataaxa wuxuu siiyey bimacnaa u suurtogeliyey licabdillaahi bni xudaafata asahmiyi an yalqaa inuu cabdullaahi la kulmo sayiday dunyaa adduunyada labadeeda boqor taariikhdu islaamku wuxuu u suurtogeliyey cabdullaahi binu xudaafa markuu islaamay inuu la kulmo labadii ninuu adduunka ugu sarreeyey xagga madaxnimada fii zamaanihi wakhtigiis waa labadee kisraa waa ninkii kisre la dhihi jiray oo meli melikal furs reer furus boqorkooda ahaa iyo wa qaysar oo cadiima ruum reer ruum ninkooda u duubnaa ama madaxda u ahaa ahaa wey labadii ninoo markaa labadii dowladoodoo jiray kala hogaaminayay bay ahaayeen islaamkaa u suurtogeliyay labadaa nin inuu la kulmo wa an takuuna inay u ahaato lahu cabdullaahi maca kullin mid kasta oo minhumaa labadoodaa nin ka midana qisatun qiso inay u ahaato baa islaamnimadu u suurtogelis qisadaasoo maa tasaalu aan ka zuulayn taciihaa inay weelaynayso daakiratu dahri wakhtiga maskaxdiisu daakiradu hadda waa wax mimiriga u isticmaalaha kane maskaxda weeyaan maskaxda waktigu inuu weelaynayo aysan ka suuroobin aysan macnaha ka zuulin aan dhaho qisadaasoo maa tasaalu aan ka zuulin taciihaa inay weelaynayso daakiratu dahri dahriga iyo zamanka maskaxdiisu iyo xusuustiisu oo wayarwiihaa ay warinayso qisadaas lisaanu taariikhi taariikhda carabkeedu amaa qisatuhu cabdullaahi binu xudaafa qisadiisii oo maca kisraa kisra miciisa ahaatay kisrahaasoo melikulfursi reer furus boqorkoodii ahaa fa kaanad waxay ahayd qisadaasi fi sanati saadisati sanadkii lixaad lilhijrati hijrada xiina waqtigii oo casama nebiyu nebi muxamed go-aansaday sala allahu calayhi wasalam an yabcada inuu nebigu diro buu go-aansaday daa'ifatan koox oo min asxaabihi ka mid ah maxaa lala dirayaa bikutubin qoraallo iyo dhambaallo inuu nebigu la diro yaa loo dirayaa ilaa muluukil acaajimi kuwa cajamiga boqorradooda ayaana loo dirayaa dhambaallada iyo warqado farriimaa la qorayaa ilaa adduunkaani waxa raggaa la tirayo waa safiiro oo kale adduunyadu waxa weeye dowladuhu iyo madaxdu safiiradaas iyo dadkaa la dirayo iyo dhambaallada ay wadaan bay wax iskugu gudbiyaan markaasaa nebigu wuxuu go-aansaday koox saxaabada inuu diro qoraallaa loo dhiibayaa boqorradaan carabta ahaynee cajamigaabaa loo dirayaa qoraallada yadcuuhum xaal ugu yeerayo nebigu boqorradaas fiihaa dhambaalladan qoraalladan ilal islaami islaamnimada loogu yeeraya wax kale kuma qorna aan wada shaqaynayo dowlad wanaag iyo waxaa kuma qorna waxaa ku qoran islaamnimada soo gala ilaahay rumeeya rasuulkiisa rumeeya calayhi salaatu wasalaam gaalnimada ka soo baxa walaakina kaana rasuulu rasuulkii wuxuu ahaaday sala allahu calayhi wasalam yuqadiru kii qadaraya yuqadiru kii dareemaya waa dhihi ka dhaha yuqadiru kii dareemayou nebigu ahaa khuduurata haadihi lmuhimmati muhimmadan ee tana khatarnimadeeda muhimmadan raggan la dirayo khatarnimadeeda nebigu waa dareemaya yuqadiru nebigu waa dareemayo waa qadaraya khuduurata haadihi lmuhimmati yaa xilkan muhimmadan waa xilkan ee tana khatarnimadeeda oo maxay ah waa tana arrinta khatarnimadeedu sadarada dambe ka akhriso fa haa ulaa'i kuwan arrusulu ee ergada ah sayadhabuuna waxay aadi doonaan ilaa bilaadin waddamo naa'iyatin durugsan naa'iyatin fog waddamo fog bay aadayaanoo loo dirayaa bilaadaasoo laa cahda wax aqoon ah iyo ogaal aysan ugu ahaan lahum iyaga bihaa bilaadaas waxba aysan ka garanayn min qablo horay dhul iyo magaalooyin iyo dal aysan weligood arag ayay aadayaan meel aadan weligaa arag markaa aadaysidna hadda khatarteeday leedahay waa arrintaas wahum kuwan la dirayo warqadaha nebiga qaadayana yajhaluuna waxay kaloo jaahil ka yihiin luqaati tilkal bilaadi waddamadaas iyo magaalooyinka ee taasa luqadaha ay ku hadlaan ma yaqaanaan walaa yacrifuuna mana yaqaanaan tan kale shay-an kabbana waxba oo can amsijati muluukihaa waddamadaa boqoradeeda boqoradaa dabeecadahoodana wax kama yaqaanaan waddamada loo dirayo luqadooda ma yaqaanaan boqorada ka taliya dabeecadahooda ma yaqaanaan waddamada laftoodana weligood ma ay arag weligood ma tegin adduunkaa hadda dal ka mid a sababa qabsaba waddan ka mid a haddii maanta aad ka degtid aadan weligaa arag luqadiisana aadan aqoonin dabeecadahoodana aadan aqoonin baadba garanka dhaaba sidaa ay tahay umma innahum raggan la dirayo haba tageen meesha luqadaba yaysan aqoone sayadcuuna waxay ugu yeerayaan haa-ulaa'i ilmuluuka boqorrada iyaga ah waxay ugu yeerayaan ilaa tarki adyaanihim diinahooda inay ka soo tagaan midda kale meesha iska soo tagoo dalxiis maaha markay u tagaan boqoradan waaweyn oo dhambaallada ay u wadaan waxay u sheegayaan war diin ma haysataane kaalay annagana soo raaca oo xaggee aadaynaa inay diintooda ka soo tagaan wa mufaaraqati cizihim cizigooda iyo madaxnimadooda inay soo faaruqaan oo soo banneeyaan wa suldaanihim kuraastooda iyo jagaday hayaan iyo saldanadoodana inay ka soo tagaan waa iska beenbeen baa leeyahy jaga beenbeena haysaane jagada islaamka mar haddaysan ahayn iskaga soo taga bay la tegayaan oo tay ugu yeerayaan baa iyana arrin kaleo culus waxay kaloo ugu yeerayaan wadukhuuli soo gelid bay ugu yeerayaan fii diini qowmin qolo diinteed inay soo galaan qoladaasoo kaanuu ahaa bil amsil qariibi shalaydii dhoweyd shalaydii dhoweyd qolo ahaan jiray min bacdi atbaacihim dadkan madaxda ah dadkay xukumaan qeyb ka mid a qoladan ay dhehayaan diintan soo raaca oo nebi maxamed laga soo saaray quraysh iyo carab ay dhahayaan boqorow diintiina ka soo tagoo san tan soo gala dadkan carbeed waa dadkii shalaydii dhoweyd boqorradaani xukumi jireen min bacdi atbaacihim bay ahay kuwa iyaga raacsanaa qaybo ka mid a oo qofkuna markii qofku xukumi jiray la yidhahdo isagaa ku xukumaya oo adigu waxaadi ka soo tago adoo xunkun iyo mulki iyo maamul hays si kaleu wax moodayaan innahaa safarkaa raggaa gelayaan innahaa safaradaa u celi safarkaas rixlatun waa safar weeye khadiratun oo khatar ah waa rixla rarasho weeye khadiratun oo khadarah addaahibu ninka aadaya fiihaa dhexdeeda mafquudun waa mid la waayo oo kale qoladaas inay dilayaan iyo inay tooganayaan iyo inuu ka nabad imaanayo kaannamaa qofkaasi qof la waayo buu ka dhigan yahay qofka aaday walcaa'idu midka ka soo noqda minhaa safarkaas oo yimaada isagoo nabadana mawluudun waa mid hadda la dhalay oo kale sida loogu farxayo maanta qof la dhalay oo la helay qof la waayo laga samray oo cadow inta u tegay ilaahay kasoo samata bixiyey sida loogu farxoo kale wey lidaa sidaa darteed bow jamaca rasuulu arrintu khatarta ay leedahay awgeed ayaa jamaca rasuulu rasuulku wuxuu ururiyey calayhi salaatu wasalaam asxaabuhu asxaabtiisii oo jamciyey wa qaama waa dhex istaagay fiihim dhexdooda khadiiban xaaliyo nebigu mid khudbaynaya faxamid allaaha ilaahay buu mahadiyey nebigu wa ahnaa calayhi faallo wanaagsan buu ka baxshay wa tashahada waana towxiidsaday tashahudka ataxiyaadka maxaa loogu magacaabay kelimatu towxiid baa ku jidha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah baa ku jidha uma qaala wuxuu yidhi nebigu amaa bacdu intaa ka bacdu fa innaa anigu uriiddu waxaan doonayaa an abcada inaan diro bacdakum idinka barkiin ilaa muluukil acaajimi dadka cajamiga boqorradooda qaarkood baan idiin dirayaa waxaan leeyahay barkiin baan waxaan u dirayaa ilaa muluukil acaajimi kuwa cajamiga ee carabaan aqoon carabiga aqoon boqorradoodaan idiin dirayaa falaa takhtalifuu ha isku khilaafinin calaya dushayda amarka aan soo jeedinayo yaan la ysku khilaafin kama ikhtalafa say isku khilaaftay banuu israa'iila reer bani israa'iil calaa ciisa bni maryam ciisihii ina maryamaha say iskugu khilaafeen oo talada iskula heli waayeen iska ilaaliya waa idiinsii digayaay fa qaala asxaabu rasuulillaahi rasuulka ilaahay asxaabtiisu waxay dhaheen sala allahu calayhi wasalam naxnu hanagu yaa rasuula allah ilaahay rasuulkiisiiyow nu-addii waan gudanaynaa canka xaggaada maa turiddu wax laale waxaad doonaysid ayaannu xaggaada ka gudbinaynaa ka gudanaynaa fabcadnaa hanaga noo dir xayu shita meel allaale iyo meeshaad doontid noo dir intadaba nebigu wuxuu u yeeray calayhi salaatu wa intadaba nebigu wuxuu u yeeray calayhi salaatu wasalaam sittatan lix buu u yeeray lixdaasoo min asaxaabati saxaabadii ka mid ah liyaxmiluu inay xambaaraan oo qaadaan buu ugu yeeray kutubahu dhambaalladiisa iyo qoraalladiisa ilaa muluuki lcarabi waalcajami carab iyo cajamina boqorradooda dhambaalladaas ay u geeyaan qoraalladaas wa kaana axadda haaulaa'i kuwa iyagaa midkood wuxuu ahaa sitata ee lixda ah lixda ninoo loo yeeray mid ka mida wuxuu ahaa cabdullaahi binu xudaafata assahmiyu ninkaasu ahaa waa ninka tarjamadeenna looga hadlayo aan dul taagannahay faqad ikhtira isaga waxaa loo doortay lixamli risaalati اnnabiyi nebiga warqaddiisa iyo fariintiisa qaadiddeeda salawaatullaahi calayh wasalaamu ilaa kisra inuu u qaado melikul fursi ahaa boqorkaa u geebaaliya jahaza cabdullaahi binu xudaafa cabdullaahi binu xudaafe wuxuu diyaarsaday raaxilatow daabaddiisi booqa babaalsada wa waddaca wuxuu sagootiyey saaxibatow saaxiibaddiis zawjadiis macna xaaskiisii waa waa u dardaarma waayahay waa sagootii iyo wawaladahu carruurtiisii wamadaa wuxuu aaday ilaa gaayatihi masaafadii loo diray ilaa gaayatihi muhiimadiisi ilaa gaayatihi yoolkiisi kaa doontaa dhihi ka dhah tarfachu xaalay kor qaadayso kor yeelayso annijaadu ay kor yeelayaan tarfacuhu xaalay kor yeelayso hu saxaabigan annijaadu amaakinta sare meelaha sare oo taagtaagga ah oo dhulka sare baa kor yeelayso macnaha kor buu u- u fuulay wa taxuduhu xaalay dejinayso alwihaadu godadku macnaha dhulka hoose anaa dee buur sare markii la marayana buurtaa kor kuu qaaday meel daadega markaa kusoo degtina halkaana usoo daagdegtay wey marka meelaha saraa kor yeelayey wa taxuduhu waxaana daadejinaysay alwihaadu meelaha yaa dhulka hoose ee la yidhaahdo een, dhulka waxa weeyaan alamaakin almunkhafida dhulka hooseeya wey sida dooxooyinka iyo waxa weeyaan dhulka siman waxiidan xaalu yahay keligiis fariidan xaalu yahay mid keliyaba waa isku mid laysa macahu maciisana ma ahayn ila allahu ilaahay mooyaane xataa balaqa ilaa uu ka gaaray diyaara farisa reer faris dhulkoodii waa qoladii loo diray fasaadana waa idan dalbay bidukhuuli inuu u galo calaa malika boqorkeeda dee boqorka mayaa layskaga geli karaa waa mada haddaba adduunka qof layskagama geli karo madaxa istaafiyaa jiro meel lasoo maro waxaa jira hab socod iyo hab ma- shaqo iyo hab maamuus iyo nidaam ah markaas idanba weydiis wa akhbara wuxuu ogeysiiyey alxaashiyata dadkii ku hareereysnaa xaashiya alxaashiya kuwii istaafka ahaa iska dheh alxaashiyata istaafkay ku hareereysnaa wuxuu ogeysiiyey birisaalati warqadda allatii warqadaasu yaxmiluhaa oo u wado lahu ninkan kisraa oo ninkan baan warqad u wadaa buu yidhi odayga ah oo boqorka ah taas baan idiin sheegayaa in la ii ogolaadaan codsanayaa inaan u galo cinda daalika arrinka agtiisa amara wuxuu amray kisraa ninkii kisra la dhihi jiray biiiwaanihi xafiiskiisii iiwaan waa qasrigii madaxtooyada in la qurxiyo bitasyiini iiwaanihi soo qadaro xafiisyadiisii iyo madaxtooyadiisii in la qurxiyo fazuyina waa la qurxiyey waa la qurxiyey ila madax hadday kugu soo degayso oo kuu imaanayso qofkan loo imaanayo wuxuu rabaa inuu meesha iska habeeyo ninkaani weli ninkaan ma arag yimid laakiin waxaa la yidhi dhambaal baa lagu wadaa nin baa jooga idan buu dalbay so wax la ii qurxiyo meesha wadacaa wuxuu kaloo u yeertay cudamaaa faris reer faris dadkoodii waaweynaa madaxda ahaa lixuduuri majlisihi inay soo xaadiraan majliskiisaan go- meesha shirka ma- oo gurigan madaxtooyada lagu shiro inay soo xaadiraan uma adina wuxuu u idnay licabdillaahi bini xudaafa cabdullaahi binu xudaafa markaa soo gala yidhi dee ninkaanoo dadkiisi dhinacyada ka fadhiyaan kuwii madaxda ahaa kuwii waaweynaa meel la camiray saa u fadhiyaan buu yidhi ha loo yeero bidukuuli inuu usoo galo calayhi dushiisa dakhala waxaa soo galay cabdullaahi binu xudaafa usoo galay calaa sayidi faris reer faris boqorkoodii mudanahoodii mushtamilan xaalu yahay mid huwan cabdullaahigaani shamlatow go-is go' buu iska huwan yahay koow dhexda kama xirna waaya arrimaa dad dhar isku joogjoogaya waxma qabo oo nin dhinacyada iska dhuujiyey maaha waxa weeyaan go-i soo huwan yahay go-i ar raqiiqata jilicsanaa murtadiyan xaalu yahay mid garbahana saartay cabaa'atahu ayuu garbaha saartay asafiiqata cabaa'atahu maxay tahy waxa weeyaan ninkan dharkuu qabay baa lagu tilmaamayaa waxa weeyaan garbaridadkiisii garbaridad ama garbasaar macnaha gar garbaridadkiisii waaye isagoo garbaha saartay asafiiqata wey meeshaas ee adkayd waa marada samayskeedu adag yahay dun adag oo aan raaxo lahayn oo qallafsan ka samaysan ee jileec jileec iyo baati baati iyo aan ahayn raax raaxo aan lahayn safiiqaa la yidhaha calayhi dushiisana waxaa ahaayo ka muuqanayay basaadatl acraabi reer baadiyaha calaamadooda ama reer baadiyaha astaantooda astaan ayaa ka muuqanaysa laakinahu sidaa ha ahaado dharkiisu saa ha u aradnaadee kaana wuxuu ahaa caaliyalhaamati ya mid surkiisu dheer yahay nin awood leh oo sur taagan leh sur dheer ayuu ahaa koow mashduudalqaamati jooggiisuna miduu sarreeyo joogga qofku uu qumaanta u taagan yahay miduu wuxuu ahaa adag yahay oo sarreeyo mashduud alqaama buu ahaa ayib tata'ajaju waxaa huraysay bayna jawaanixihi feerihiisa dhexdooda sararaha dhexdooda feeraha dhexdooda waxaa huraysay cizatulislaami islaamka cizadiisaa ka huraysay wa tatawaqadu waxaa huraysay waa isku mid tata'ajaj iyo tatawaqad waa isku mid ya waxaa huraysay fii fu'aadihi qalbigiisa kibriyaau lislaami islaamnimada yaa kibriyadeeda iyo weynankeeda baa ka horeysa waxa weeyaan ninkan saa ha ahaadee geesinimada ku jidha iyo cizul islaamka uu xambaarsan yahay waa waxaan la qiyaasi karin sidaas buu ahaa saas baa xaalkiisu ahaa famaa in ra'aahu maba uu aragba hu oo ninkan cabdullaahiiyo kisra kisra indhaha kuma dhufan soogal baa la yidhi mogta soo socodkiisiba uma muuqan boqorkii muqbilan xaalu yahay mid soo socda cabdullaahi bin xudaaf xataa owmaa ilaa u ishaaray boqorkii ilaa axadi rijaalihi raggii la fadhiyay mid ka mida oo uga ishaaray bian yaakuda alkitaab warqadda inuu ka soo qaado miyaddii gacantiisa war ninkan saa u diifaysana noo soo gelina ka hortago warqadda u noo wado nooga soo qaad madaxtooyadii iyo wixii la qurxiyey dadkii meesha lasoo shiriyey waxa weeye hawshii waa isbedeshay nooga soo qaad buu yidhi warqadda faqaala wuxuu yidhi warqaddii keen baa yidhi faqaala wuxuu yidhi laa warqadda ma bixinaya buu yidhi innamaa amaranii rasuulullaahi nebi maxamed baa isoo amray sal ly slam an adfacahu inaan kuu dhiibo ho warqaddan laka adiga yaddan biyaddin xaalay tahay gacanba gacan gacantayda inaan kaaga dhiibo taadana kuugu dhiibo baa nebigu isoo amray waana aniguna laa ukhaalifu ma khilaafayo amran amar amarkaasoo lirasuulillaahi nebi maxamed u ahaaday sala allahu calayhi wasalam hada alcadiih faqaala kisraa baa wuxuu yidhi lirijaalihi raggii la fadhiyey utrukuuhu war iskaga taga yadnuu mini ha ii soo dhowaadeen soo daayey fadanaa waa soo dhowaaday min kisraa kisra u soo dhowaaday xataa naawalahu ilaa uga dhiibay hu kisre alkitaaba warqadii biyadihi gacantiis ninkoo yasayey oo xaqirayay waa la hortaagay gacantoona warqaddii uga dhiibay uma dacaa kisraa kisraa wuxuu u yeeray kaatiban nin qoraa ah carabiyan oo carabiya oo min ahlilxiirati reer xiira ah mandiqada ciraaq ku taalloo najaf iyo kuufa udhexaysa meelaha hadda shiicadu isdhoobaan meeshaa meel ku taalla nin ka soo jeedo carabiga akhrin kara qorina kara buu u yeeray wa amarahu wuxuu amray an yafudda inuu dilaaciyo alkitaaba warqadda beynidey buqshad soomale warqaddu warqaddan fur buu yidhi jeex anaha fur warqadda fur buu yidhi an yafuda inuu furo weeye alkitaaba warqadda beynayday hortiis kitaabka waa waxaa looga jeedaa warqaddii la wado dhambaalka ahayd kitaabka lahmoodi wa an yaqrahu inuuna ku dul akriyo calayhi boqorka kisraah iguna dul akri buu yidhi isagu ma furaya ninkan madaxda gacan ma kala bixinayo dad baa u shaqaynaya warqaddan fur igu dul akri adaa yaqaani la nimankan waa nimanaan faris weeye ma yaqaanaan luqadan fa idan fiihi warqadda waxaaba ku taallo ay ka bilaabanaysaa bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamedin bay ka socotaa qofka warqadda diraya hadduu isaga ugu sarreeyo taytalka isagaa laga bilaabaya ka socotada haddii kan loo wado ay u taytal weynyahaana isagaa lagu bilaabaa magaciisa min muxamedin bay ka socotaa nebi moxamed oo rasuulillaahi ilaa kisraa bay u socotaayoo cadiimi farisa reer faris reer faris duqoodi ah odaygoodii salaamu nabadgelya ha ahaato calaa man qof itabaca alhudaa hanuunka raacay kiina waa loo fasirayaa dee waa carabi waxaanay famaa in samica maba ou maqal kisra kisre min arisaalati warqadi haada almiqdaara qadarkaa yar kamaba maqal xata ishtacalad ilaa ay hudhay naarulqadabi caro xanaaqeed caro dabkeed fii sadri laabtiisa warqadii aan la dhammayn ka socotadii iyo u socotadii iyo bismi llahi raxmaan intaa markuu marayo waaba gubtayba xanaaq dab baa ka horay laabtiis faxmara wejihu wejigiisi baa gudutay wantafaqad awdaaju xowlmariidyadii baa buufsamay margiyada maaragtay maxaan leeyahay xididada waaweyn halkaa mara baa buufsamay qofku markuu xanaaqiyay soo baxa lianna rasuula nebi maxamed calayh salatu wasalaam baa badaa binafsi wuxuu ka xanaaqay nebigaa iska bilaabay warqadda min maxamed bay ka socotaa rasuulilaahi buu ka xanaaqay war waayuu leeyahay ninkaan cidda iga sarrayso warqadda ma aniga layga bilaabu rabaa isagu taytalka ilaali ma maqasha nidaamka iyo in la ilaaliyo xilalka iyo waxbaa jira sida hadalka loo kala leeyahay iyo ciddu hadlaysa iyo cidda xiraysa shirka iyo nidaamyaa jira ay ku dhaqmaan dadku ma ogta marka wuxuu leeyahay hawshu waa ma hagaagsanuu leeyahay waa xanaaq fajadaba risaalata warqadiibuu ka soo jiitay min yaddi kaatibihi ninkii kaatibka ahaa macnaha qoraagiisa isaga qoraagiisa gacantiisa waa ninka akhrinayay uu warqadii ka soo dafa wajacala wuxuu gudagalay yumasiquhaa inuu dildillaacinayo jeexjeexayo duuna an yaclama ou ogaado sokadeed maa fiiha waxa ku yaallay isagooba aan ogaan wuxuu ku yaallay keliya waxaa looga sheegay salaaman calaa man intamicludaa warkii hore ku jirhay intaa keliya buu warqadii dildilaash wal xaalo weye siixu ou qaylinayo qaylana waa ku dar muxuu leeyahy ayaktubu lii ma ii soo qorayaa buu yidhi bi haadaa waxaas wahu wal xaaluwa ninka soo qoray cabdi aniga addoonkayga ahaan jiray carabta anagu xukumi jirnay weligayaba hadda maanta annaga waxaa noo soo qoraya carabtaan weligaya xukumi jirnay faris iyo ruum baa waddan ka talin jire baa annaga maanta waxaa noo soo qoraya waaba xanaaqi ninka qaylo iyo warqadii u dafay iyo dildillaacin ayuu isku daray uma amara wuxuu amray bicabdillaahi bini xudaafe ninkii la dhihi jiro warqadda keenay an yukhraja in laga saaro min majlisi majliskan shirku ka socdo dabadda u saara ba yidhi ninkan faukhrija waa la saar kharaja cabdullaahi binu xudaafe waa ka baxay min majlisi kisra kisre meeshiis iyo majliskiis walxaaluwa laa yadri ousan cabdullaahi garanayn maa yafcalu llaahu ilaahay wuxuu ku samayn doono lahu isaga talo maxaa dhici doona dowladda waa xanaaqday odayga u weynaabaa xanaaqsan ay yuqtalu in la dilayo am yutraku in laga tegi doono xuran xaalayo xor madax bannaan oo daliiqan furan sii daysan aan xirnayn miday noqon doonto ma yaqaan horta bal dabadda ha loo saaraday hadda socota uu sii socdaa laakinahu cabdullaahi ma labisa kama nagaan aan qaale inuu yidhaahdo wuxuu yidhi isla markiiba wallaahi maa ubaali inaanan kala jeclayn uu u aaba yeelayn calaa ayi xaalin xaalkii ka ahoo akuunu aan ahaanayo bacda an addaytu intaan gutay dabadeed kitaaba rasuulilahi sal l sl nebi maxamed warqadiis sidii la doono ha la ii galo mar haddaan warqaddii nebiga u dhiibay ninkii la yidhi u dhib aan dhexda la iga qaadin sidii la doono oo la ii galo inaanan kala jeclayn wa rakiba wuxuuna koray raaxilatow daabadiisi iyo wandalaqa waana tegey intay isku mashquulsanaayeen war maxaan samaynaa buu horey usii daayey walamaa sakata markou ka xasilay can kisraa ninkii kisre la dhihi jiray alqadabu caradi waay sakata aamus baad u taqaana waa qur-aankana waaba ku jidhaa walamaa sakata camus alqadabu samahay waxa weeyaan markay caradi ka degtay oo ninkii xanaaqii ka bacay kisre ahaa amara wuxuu amray bian yudkhala calayhi in loogu yeero lasoo loo soo geliyo cabdullaahi igu yeera mar labaad buu yidhi falam yuujad lama helin waa la waylaa markiiba hashiisa xariga ka furo waa dhaqaaq faltamasuuhu waa daydayeen falam yaqifuu ma istaagin falam yaqifuu kumay istaagin lahu cabdullaahi calaa aharin wax raada raadkiisi waa la waayey meeluu jooga iyo meeluu ka dhacay fadalabuuhu way dooneen fi dariiqi waddaduu ku baxay baa laga daba orday ilaa jasiirati alcarab laga gaarayo waddadii ahayd uu soo maray baa rag lagu cayri fa wajaduuhu waxay ka heleen qad sabaqa xaalo yahay mid dhaqay tegey macnaha galay xuduud kale gala waa fogaaday waa fogaaday falamaa qadima cabdullaahi markuu usoo galay cala nebiy waa soo cararay mogta nebiga markuu u yimi sal ly slm akhbarahu wuxuu u sheegay hu nebiga bimaa kaana wixii ahaaday min amri kisra kisra wuxuu sameeyey kow wa tamsiiqihi jeexjeexa u jeexjeexay alkitaaba warqadii nabigu qoray labo wixii waa u sheegay falamaa zaada calayhi salaatu wasalaam may famaa zaada dhe famaa zaada kama kordhin nebigu kama badin calayhi salatu slam nebigu calaa an qaale inuu yidhi kama badin kama ziyaadin muxuu yidhi mazaqa allaahu allaha jeexjeexo mulkow boqortooyadiis dowladdiisa idam alla alla ha gogooyo dowladda weynuu jiri jidha mar hadday googo-do maamulo xunxuna iyo balaayo ay noqoto yar yar ah bes haybadii iyo awooddii wixii dhan baa dhammaanaya ilaahay dowladdaada ha jarjara wey ha googooyo eber ha ka dhigo balaayaan ha ka dhiga wax yar yar aan is wada haysanoo balaayo ah waa la habaar saasaa lagu yiri intaa keliya nebigu yidhi intaa kama kordhin intaa kama ziyaadin mazaqa allahu mulka intaas unbu yiri waaye waxaa jira hadda masaajidka nebiga markii la tago calayh isalatu asalaam meel oo kayd ah waxyaalihii xagga nebiga ka soo jeeday iyo warqadihii nebigu diri jiray iyo qoraalladii iyo nidaamyadii lagu kaydiyo oo cajiib ah waaye amaa kisra ninkii kisre la dhihi jiray ninkii horta warqadda u keenay tegiy ma ogta kisra muxuu sameeyey amaa kisra faqad kataba wuxuu u qoray warqad ilaa baadaana nin baadaan la dhihi jiray oo naa'ibihi ninkii naa'ibka uga ahaa ah calal yamani ninkaani maca yaman buu xukuma carabtana u leeyahay anaa xukumi jiray waa runtiiso yamantan nin baa ugu xilsaaran oo isagu magacowday ninkaas baadaan baa la dhihi jiray wuxuu ninku ku yidhi adaa carab ahoo dhulka carabtana jooge an ibcaf dir ilaa haada arajul ninkaas alladii ninkaasoo dahara ka soo baxay bilxijaazi xijaaz ka soo daahiray rajulayni laba nin u dir oo jaldayni awood badan laba ninoo xoog badan ninka maxamed la yidhaahdo carabta ka soo dhex baxay labadaa nin u dir min cindika agtaadana ka dir adigu dir wa murhumaa labadaa nin waxaa amadhaa an ya'tiyaanii inay ii keenaan bihi ninka maxameda niman xoog badan dir ha ii soo jiideen ninka maxamed ha ii soo qabtaan hebel ha la soo qabtada waa horreysay moogta fa bacaa baadaan wuxuu diray rajulayni laba nin balaayo u shaqaynaya waxaa jira dad gaalada u shaqaynayo balaayada afkaartooda iyo waxay rabaan iyo u fuliya oo u faafiya oo qawaaniinkooda iyo siday rabaan laba nin buu dira oo min khiirati rijaalihi raggiisa kuwii laga xulay ah laga doortay ilaa rasuulilaahi buuna u dira sala allahu calay waslm wa xamalahumaa wuxuu usii dhiibay labada nin risaalatan warqad bowlahu nebiga ugu sii dhiibay baadaan baa qoraya middaan warqad buu dira ya'muruhu uu ku amrayo fiihaa warqaddaas bian yansarifa inuu soo raaco nebigu macahumaa labadaa nin labadaa nin aan kuu soo diray soo raac xaggee aadaysaan ilaa liqaa'i kisra kisra la kulankiisa kisraa la kulmaysaa laba nin baan kuu soo diray amar baan ku siiyey soo raac duuna ibdaa'in adoo aan dibdhicin deg deg macnaha hadday warqadeedu kuu timaado waxa weeyaan haddaa taagnina soo dhaqaaq haddaa fadhidayna soo istaag weeye duuna ibdaa'in tuwaasaa horey ka soo dhaqaaq soomaalidu meesha ka dhahaan oo kale wey wadalaba ila rajulayni labadii ninna wuxuu ka codsado ka dalba an yaqifaa inay ogaadaan calaa khabari nebiyi nebiga warkiisa calayhi salatu slam dhan kalena waa ka sirdoon nebiga xogtiisa soo ogaada axwaashiisa nidaamkiisa xogtiisa soo ogaada kusoo dulsaaga wuxuu kaloo amray wa an yastaqsiyaa inay aada ugu xeel dheeraadaan amrahu amarkiisa baarid baarid xeel dheer inay ku sameeyaan xeel dheeraansho wey fakhtasa calaa aathaarimaa qasada soo mahay inay ku xeel dheeraadaan raadraaciisa iyo arrintiisa wa an ya'tiyaahu inay ula yimaadaan labadaa nini bimaa wixii yaqifaana ay soo ogaadaan calayhi dushiisa oo kusoo dul istaagaanoo min macluumaatin warbixinno ah macluumaad baan soo ururina ma maqasha waxaa macluumaad soo ururisaanna ii keena kharaja rajulaani labadii nin waa baxeen yuqadiyaani xaalay dedejinayaan assayra socodka tilaabada dheeraysiinayaan nebigay rabaa inay soo qabtaan xataa balaqaa ilaahay ka gaareen addaa'if fawajadaa daa'ifku waxay ka heleen rijaalan rag raggaasoo tujaaran ganacsataa raggaasoo min qurayshin reer qurayshyada fa sa'alaahum waxay weydiiyeen can muxamedin nebi moxamed calay sala slam war moxamed xaggee joogaa fa qaaluu waxay dhaheen huwa moxamed fii yadriba madiinu jiraa uma mado tujaaru ganacsatadii waxay aadeen ilaa makata maka farixiina iyagoo xaalihin kuwa faraxsan mustabshiriina xaalihin kuwa bishaaraysanaya maxay ku faraxsan yihiin boqorkii weynaabaaba moxamed rag soo qabta u dirayoo moxamed inana haddaan ka raysanaynaa waa kuwa gaala kuwaana raggaa loo soo diray bay ku faraxsan yihiin dowladda xooga badanoo soo didhay raggan ilaa kisra arrintu ka socotaaye wajacaluu waxayba gudagaleen yuhanni'uuna inay u tahniyadaynayaan qurayshan quraysh markay u tageen oo wayaquuluuna ay leeyihiin qarruu qabowsada caynaa min jahati il min jahati indho il ahaan u qabowsada indhihiinu ha qabowsadeen fa ina kisraa ninkii kisra ahaa tasaddaa wuxuu usoo bambaxay tasaddaa wuxuu usoo xaydxaydtay usoo bambaxay limuxamedin nebi moxamed wakafaakum waaye wuxuuna idinka kaafinayaa sharahu moxamed sharkiisa taa ogaada ama rajulaani labadii nin fayamamaa waxay u jeediyeen wajhayhimaa labadoodii weji shadra almadiina madiine xaggeeda soo lama dhihin maxamed iyo madiinu jiraa madiinay wadadeedii bay raaceen daa'iftan hadda ganacsatada ay ku arkayaanna makay u dhowda madiinay wejigooda qaabiliyeen xataa idaa balaqaahaa madiina markay gaareen laqiyaa waxay la kulmeen annabiya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wadafaca ilayhi waxay u dhiibeen risaalata baadaana baadaan warqaduu soo diray wa qaala lahu waxay ku dhaheen ina melikalmuluuki boqorada boqorkoodii kisra ahaa kisra ahaa kataba ilaa melikina boqorka nagii baadaana aha wuxuu u soo diray fariin ah an yabcaa ilayka inuu adiga kuu soo diro man yaatiihi bika cid kula timaada man yaatiihi cid isaga u keenta bika adiga yatiihi kisre cid u keenta bika adiga waqad ataynaaka waanu kuu nimid litandaliqa inaad tegtid macanaa maca naga ilayhi kisra noo raac fain ajabtanaa haddaan naga yeeshid kallamnaa kisraa kisraan kaala hadlaynaa bimaa yanfacuka wax ku anfacaya oo wayakufu reeba adaahu dhibtiisa canka xaggaada waxaan leenahay ninki waana soo reea raacay waana yeelay yaan la dhibin waxa weeyaan kisrow ninkaas dhib yaan loo geysan wayn abeyta haddaad diidid fa huwa kisre man qad calimta waa ninkaa taqaanid sadwatahu awooddiis waa ninkaa xooggiisa iyo awooddiisa taqaanid wa badshahu qabashadiisa waa ninkaa aad taqaanid wa qudratahu awooddiisa waa ninkaa taqaanid uu kari karo calaa ihlaaki adiga halaagidaada iyo wa ihlaaki qowmika tolkaadoo dhan inuu baabi'iyo inta aadna baabi'i lahay tolkaana baabi'i lahaa adaa fudude adaa fudude na raac haddii kale naftaada iyo ummadaba halaag baa usoo jiidaysaa fatabasama rasuulu nebigu waa dhool bira calayhi salaatu wasalaam wa qaala lahumaa wuxuu ku yidhi irjicaa noqda ilaa rixaalikumaa meesha a hadda magaalada kaga soo degteen ku noqda alyowma maanta meesha a kusoo degteen bal maanta aada waatiyaa qadan birina ii imaada hadal gaaban baa intaa loogu sheegay falamaa qadow cala nabiyi birri markay nebiga kusoo jarmaadeen salawaat ullaahi calayh fil yowmi taali maalinta maalintaa la xidhiidhay qaalaa lahu waxay ku dhaheen hal acdadta ma diyaarisay nafsaka naftaada lilmudiyi inaad tegtid macanaa maca annaga ilaa liqaa'i kisraa kisra inaad la kulantid diyaar mata ma diyaargarowda ilaa xalay baan kaa maqnayn iyo ilaa shalay diyaar mata faqaala lahuma nabiyu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lan talqiyaa lama kulmi doontaan kisraa ninkii kisre la dhihi jiray bacda alyowmi maanta ka bacdi indhahayna mar dambe kisre ma saari doontaan indhihiinnu mar dambe kisre ma qaban doonaan falaqad xaqiiqe qatalahu llaahu ilaahay baa kisre dilay xaysu meeloo sallada ilaahay uu ku salliday calayhi kisra ibnahu wiilkiisii shiira weyhi la dhihi jiray wiil kisra dhalay baa kursiga ka riixanayay midow dhalay baa dilay midow dhalay adduunka waa ka dhacdaa kuwa abbahood kursiga ka qaadaya midow dhalay baa dilay fii leylati kadaa habeenkii habeen hebel ahaa min shahri kadaa bishuna intaa ahayd bilhebel waraysan hayn baaba loo sheegay faxaddaqaa waxay ku indhacaddeeyeen fii wejhi nebiyi nebiga wejigiisa sal l slm waraysan filayn wey mogta indhahay ku caddeeyeen nebiga xaddaqaa waa maxay indhahay saa ugu taageen kudi macnaha indhahay indhahay la dhaceen nebiga saas ugu adkeeyeen wabadat iddahshatu cabsi baa ka muuqatay calaa wajhayhimaa labadooda wejina cabsi baa ka muuqatay wa qaalaha waxay dhaheen atadrii horta ma ogtahay maa taquulu waxaan ugula hadashay mise ogtahay warkaa noo sheegtay muxamed horta ma garanaysaa warkaa haddana tiri ma dareensanta an naktubu ma qornaa bidaalika warkaa hadda noo sheegtay libaadaan boqorkiina soo dirood hoose ma u sheegi karnaa hadda mise nin aan warku ku yiriba ogeyn baata qaala wuxuu yihi nacam haa u sheega waquulaa lahu una dhaha oo ugu dara ina diinii diinkaygu sayabluqu inuu gaari doono maakii wasala ilayhi uu gaaray mulku kisra intii kisra ka teliyey diinta islaamka gaari doonta u sheega wa innaka adigana ugu dara baadaanow in aslamta haddaa islaamtid acdaytuka waxaan kuu siinayaa ee kuu daynayaa maa taxta yadayka intaa hadda maamushid oo gacnaha ku haysa anaa iga naa'ib noqonaysaa intaa xukuntid waa laguu daynayaa wamallaktuka waana ku milki siinayaayo waa kuu boqrayaa calaa qoomika qoomkaadan ku milki siinaya adaa maamulaya kharaja rajulaani nabadeedni waa baxeen min cindi rasuuli nabiga agtiisa ay ka baxeen salawaatullaahi caleyh waqadimaa calaa baadaan bay u galeen wa akhbaraahu waxay u sheegeen alkhabara warkii faqaala baadaan wuxuu yidhi lain kaana hadduu yahay maa qaalahu muxamedun muxamed wuxuu yidhi xaqan dhab hadday tahay fa huwa nebiyun wale waa nebi warkaa hadduu run noqdo waa nebi wain lam yakun kadalik hadduusan sidaa ahaana fa sanaraa fiihi dhexdiisa waxaan ra'yiyeyn doonaa ra'yan ra'yi kale go-aan kale aan ka gaarayna hadduu warkaasi been noqdo yaa khidlad kalean u maraynaa oo muxamed lagu waxyeeleeyo talo kalean qaadanaynaa go-aan kalean qaadanaynaa weeye fasaraa fi fasanaraa fiihi ra'y baan ra'yiyeyn doonaa falam yalbas ma nagaan an qadima inuu usoo garay calaa baadaan kitaabu shiira weyhi ninkii meesha la wareegayo ninka aabihii dilay warqad ka socotaaba u timid baadaan wa fiihi waaa wa fiihi warqaddaa dhexdeedo yaquulu shiira weyhi wuxuu lahaa amaa bacdu faqad qataltu waa dilay kisraa duqi kisra ahaa waa aabihi walam aqtulhu umana dilin ila intiqaaman aargoosi mooyaane liqowmina tolkeen ummadda uu maamulo oo tolkeen ah baan uga aargoynay wax uu kula dhaqmayo awgeed baan u dili faqad istaxalla wuxuu odaygu bannaystay kisraa qatla ashraafihim duqowdooda inuu laayo wa sabyi nisaa'ihim dumarkoodana inuu qafaasho waintihaaba amwaalihim xoolahoodana inuu boobo nin wuxuu ahaa balaaye ah buu yidhi fa idaa jaaaka kitaabiga qoraalkayga haadaa kana markuu kuu yimaado fakhud liya iiga qaad aniga addaacata addeecid minman cindaka dadka agtaada ah dadka kula jooga daaco iyo mubaayaco iiga qaad inaa anigu madaxweyne u ahay adiga maca inta xukuntid weeye daaco iiga qaad iyo ogolaansho inay aniga hoos imaanayaan famaa in qara'a baadaan maba akrin kitaabi shiraweyh warqadii shiraweyh xataa daraxahu ilaa u tuuray jaaniban dhinac warqadii markuu akhriyey ninkii la dhihi jira baadaan xaggu iskaga tuura waaclana wuxuu shaaca ka qaaday dukhuulahu inuu galay baadaanku fi lislaami islaamnimadii cid haddaan raacayno nebi moxamed baan raacaynaa nebi moxamed buu rumeeyey wa aslama waxaa islaamay man kaana macahu wixii la joogayoo min alfursi reer furusa oo fii bilaadilyamani joogay dhulkan kale kuwii shooga ushoog shaqo tegay ugu deganaa waa islaameen haadihi middaa hadda aan soo sheegnay qisatu liqaa'i cabdillaahi binu xudaafa cabdullaahi binu xudaafe qisadiisii weeye uu la kulmay likisraa oo melikilfurs ahaa labadii boqor oo adduunka u sareeyey midwaka ah fa amaa qisatu famaa maxay bay qisatu liqaa'ihi ahaatay la kulankiisa qisadiidii qisadeedii liqaysar oo cadiima ruum aha odaygii kale boqorkii kale iyada qisadeedu maxay ahayd laqad kaana wuxuu ahaa liqaa'uhu la kulankiisu cabdullaahi liqaysar uu la kulmay fii khilaafati cumar bni اlkhadaab cumar bn khadaab wakhtigiisii radia allaahu canhu wa kaanad waxaa u ahayd lahu cabdullaahina macahu ninkaa qaysara maciise qisatun qiso kale qisadaasoo min rawaa'ici lqisas qisooyinka kuwa ugu yaabka badan ah qiso kaleoo yaab badan oo la macaansado baa tanna ahayd fa fi sanati taasicata casharata sanadkii toban iyo sagaalaad lilhijra bacada cumar binu khadaab baa diray jeyshan ciidan buu u diray lixarbi ruumi reer ruum la dagaalankooda fiihi raggaa la diray waxaa ku jiray cabdullaahi binu xudaafata sahmiyu baa ku jiray wa kaana qaysarna wuxuu ahaa cadiima ruumi reer ruum wuxuu ahaa ninka xukuma may wa kaana qaysar wuxuu ahaa qaysar oo cadiimu ruum ah qad tanaahad miday ku intihootay ilayhi xaggiisa miday gaadhay akhbaaru jundilmuslimiina muslimiinta ciidankooda wararkooda ciidankaan intuusan waddankii gaarin waa dowlad weyn oo xogtiibay heleen warkiibaa gaaray qaysar ciidankaa warkiisibaa gaaray iyo wamaabaa gaaray yataxallowna ay ku sifaysan yihiin bihi maagaba oo min sidqi اliimaani iimaanka runtiisa ah waxaa kaloo gaaray ragga soo socda tilmaamaha ay leeyihiin siday iimaanka uga run sheegayaan iyo wa rusuuqilcaqiidati ah caqiidadu say ugu rusuuqday iyo wastirkhaasi nafsi nafta rakhiisnimadeeda ah fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa dhexdeeda iyo wa rasuuli qofka naftiisu waa qaali hal mar bay rakhiis noqon ka dhaha oo aadan ilaashanaynin ilaahay darti markay u baxayso jihaad xaqa aa ku jirdhid istirkhaasi nafsi baa layaha nafta rakhiisnimadeeda weeyaan mar hadday fii sabiilillaahi tahay iyo wa ridaa rasuulihi calayhi salaatu wasalaam fa amara wuxuu amray rijaalahu raggiisii idaa dafiruu markay ku guulaystaan biasiirin mid lasoo qafaashay oo min asral muslimiina muslimiinta maxaabiisteeda ah haddaa ciidanka muslimiinta qof ka qabataan an yuquu caleyhi inay u baaqi yeelaan hayga dilinina bay yidhi nin haddaa qabataan wa an ya-tuuhu inay ula yimaadaan bihi qofkaa la qabtay xayan xaalu yahay mid nool wa shaa allahu ilaahay wuxuu doonay an yaqaca inuu ku dhacay cabdullaahi binu xudaafa asahmiyu asiiran xaalu yahay mid la qafaashay fii aydi ruumi ilaahay qadartiisa waxay keentay cabdullaahi binu xudaafe baa maxbuus ahaan reer ruum u qabteen kuwii hore reer furus bay ahaayeen ninkii kisra ah kan waa qaysar cabdullaahi baa la qabtay faxamaluuhu waxay u soo qaadeen ilaa maliikihim boqorkoodii wa qaaluu waxay ku dhaheen inna haadaa ninkaani waa min asxaabi moxamed moxamed asxaabtiisii assaabiqiina weliba u horreeyey ilaa diinihi diintiisa u hormaray qad waqaca waa dhacay asiiran xaalu yahay mid la maxbuusa fii aydiina gacnaha yaga fa ataynaaka bihi waana kuula nimid amarkaadii baan fulinaynaa ilaa marbaa madaxdu waxay dhahaan qof nool la iima keeni karo waxay rabaan in qofna aan loo keenin marna waxa weeyaan qof la qabtay lama dili karo haa marka ilaahay wuxuu ka dhigay inay isagu yidhi war ha in la ii keeno ciddii la qabtay yaan laiga dili meeshan xikmad kalaaba ka socotaaba nadara waa fiiriyey meliku ruum boqorkii reer ruum ilaa cabdillaahi binu xudaafa dawiilan in dheer buu isha ku hayay uma baadarahu waa u degdegay qaa'ilan xaaliya mid dhahaya hadal buu ula degdeg wuxuu yidhi innii anigu acridu calayka waxaan kuu bandhigayaa amran arrin baan kuu sheegin qaala wuxuu yidhi cabdullaahi wamaa huwa amarku muxooye fa qaala wuxuu yidhi boqorkii acridu calayka waxaan kuu soo bandhigayaa an tatanasara inaa nasraana noqoto kirishtanka inaa qaadataan rabaa waa waxaan hadda ay la wareegayaanoo balaayada ah oo dadka diinta looga saarayo oo nooc kasta u shaqaynaya oo balaayada dee dunida islaamka hadda lagu soo fasaxay oo aan dee qof ku uu bayaabayo sida wax u socdaan waaye oo inta laga iskaa kaa dhigo qof wax kuu qabanayo balaayo kale dadka hoosta loo gelinayo fa in facalta haddaad samaysid arrintan kuu bandhigo a nasraanada qaadatid qallaytu sabiilka waddadaadaan kuu qaali yeelin wa akramtu mahwaaka nagaadigaadan waa karaamayn waa si fiican baan kuu casumaya kuu maamuusaya faqaala lasiiru ninkii la qafaashay wuxuu yidhi waa cabdullaahi binu xudaafa fii anafatin xaaluu ku sugan yahay santaagid isla weyna wey fii anafatin xaaluu ku sugan yahay isla weynan iyo waxasmin go-aan a ummad qableh ma maqashay macnaha ummad himad iyo waxa weeyaan cizo iyo qableh oo aan dhulka isdhigayna wax liita iska dhigan isagoo qab isla leh iyo isla weynanba wuxuu yidhi hay haat waxaa fogaaday oo fogaaday arrinkaa ay sheegtay ina almowta dhimasha alla axabbu la iga kalgacal badan yahay ilaya aniga alfa maratin kun jeer inaan dhintaa iiga khayroon mimaa kii tadcuunii ileyhi ay igu yeeraysa waxaa iigu yeeraysa inaan dhintaan ka jecla kun jeer weliba aan dhinto maanta qofkii la yidhaahdo xoogaa yar iska qaado oo dadka qaarkood ah waxa weeyaan xoogaaguba fiirsanayaa adduunyada waa moogtahay nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam ummad kasta fit fitnay lahayd wa fitnatu ummati almaal ummaddan fitanteedu waa maal qofkii xoogaa loo soo dhiibo diintoo dhanba waa laga yaaba inuu la dagaalo oo dadka gaalaysiiyo oo balaayo sameeyo oo wuxuu doono falo oo wuxuu doono ku hadlo oo qalbigiisa bela kala gasho ilaahu iimaanka nugus bal hadda ninkaani wuxuu yidhi kun jeer inaan dhinto baa waxaa iigu yeeraysa aan ka ka jecla faqaala qaysar baa wuxuu yidhi innii la araaka waxaan kuu arkaa rajulan nin ninkaasoo shahman diric ah fain ajabtanii haddaa iga yeesho ilaa maa shayga acriduhu calayka aan kuu bandhigayo ashraktuka waxaan wax kaa siinayaa fii amri dowladnimadeed dowladdeydaan wax kaa siin wa qaasamtuka waxaan ku qayb siinayaa suldaanii saldanadayda iyo awooddeeda dowladdaa wax ka maamulaysaa jagaa laguu dhiibayaa anaa ila shaqaynaysaa geesi baa nin geesiyaa tahay fatabasama alasiiru ninkii lasoo qafaashay waa dhool bira asiirkii almukabalu garbaduubka u xirhnaa biquyuudihi ku xirhnaa xargiis waa qoslay dhoolaho caddeeye wa qaala wuxuu yidhi wallaahi low acdaytanii haddaa isiiso jamiica maa tamliku waxa aa milkisan tahay dhammaantii iyo wa jamiica maa shay dhammaantii malaka malakadhulcarabu carabi milkisan tahay carab iyo cajami ma wey adduunya o dhan waxaa yaala haddaa ii dhiibto calaa an arjica inaan ka noqdo can diini muxamedi nebi moxamed diintiisa darfata caynin ilbiriqsi isha libiqdeeda maa facaltu inaan samaynayn kuwaan adduunya o dhanna lama siimayn isaga wuxuuba yidhi carab iyo cajami waxa laal wixii adduunya haystaan haddii la ii dhiibo inaanan kaa yeelayn muraadkaada danta aad leedahay inaanan weliga yeelayn qaala wuxuu yidhi idan aqtuluka haddaba waa ku dilayaa soo maanan diidin waa ku dilayaa qaala wuxuu yidhi anta iyo wamaa turiid adiga iyo waxaad doonaysa anta wamaa turiid adiga iyo waxaad doonaysaa isku madax bannaan dilku muxuu sheegi aday kuu taal bay ka dhigantaha aday kuu taallaa ma kala jecli adiga iyo waxaa rabtid waa isku madax bannaan uma amara bihi wuxuu amray in tiirka lagu xiro fasuliba tiirkaa lagu salbiyo lagu xiro wa qaala wuxuu ku yidhi boqorku liqannaasatihi ya kii waxa weeyaan gamuunlaha ahaa kan wax toogtadee qannaasa la liqannaasati gamuunlihiisii qannaasati gamuunlaydiisii kuwii wax tooganayay wuxuu ku yidhi biruumiyati luqada inta bedelay luqada ruumiyada wuxuu ku yidhi irmuuhu ninkan ku gana gamuunka qariiban meel u dhow miyadayhi labada labada gacnood ha ku dhufanina labada gacnood agtooda saas gantaa lagu yara ugu dhufta gamuun aduu xabada agta saa labada gacnood agtooda lagu dhufto oo kale wey jig lagas wahuwa isaguna yacridu calayhi wuxuu u bandhigayaa atanasura inuu kirishta noqdo fa abaa waa diid macnaha markau la ogaado inay run tahay agtiisa lala waayo agtiisa ku dhacday waryaha ma qaadanaysaa kirishtanka nasraarada ma gelaysaa islaamka ma ka baxaysaa inuu markaa isrohaleel hadda kuuma dhicine war waa iga daaye waa qaadanayaa inuu yidhaahdo baa laga rabaa wax ka xeelad badan gaalada waa balaayo ilaahayna nacyo soo saareen intay dadka ay qalbigooda xadayaan mid macaan iyo mid kharaar waxay dhahayaan midkan kharaarka moxamed bay ku qorayaan midkan kalena ciise ayay ku qorayaan kaa waxay rabaan in ilmuhu ma raba anu moxamed ma rabay rabaa inuu dhaho ilmuhu moxamed ma rabo maxaa rabtaa ciisaan rabaa haddii ciise waa rumaysannah waa rasuulka ilaahi waa rabnaa nebi maxamedna waa rabnaa rasuulullaahi way alay slam ereyga waxay rabaa inay dadka baraan ka gooyaan wax ka xeelad badan gaalada faqaala wuxuu yidhi wahuwa yacridu calayhi wuxuuna u bandhigayay markaas waayahay faqaala wuxuu yidhi irmuuhu misna ku gana qariiban min rijlayhi misna labada lagood agtooda gantaal kaga sii daaya gamuun wahuwa yacridu calayhi isna u bandhigayo mufaaraqata diini diintiisa inuu ka baxo fa abaa waa diiday cinda daalika arrinkaa agtiisa amarahu wuxuu amray an yakufuu canhu waaye an yakufuu canhu waa maxay inay iska sii daayaan ka fura buu yidhi xargaha wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum waaydiyakum canhu bibaطni makka an yakufuu canhu inay iska sii daayaan reebtoonaada wey wadalaba ilayhim wuxuu ka dalba an yunziluuhu inay ka soo dejiyaan can khashabati salbi tiirka toogashada meeshii lagu qataaray wuxuu yidhi ka soo daayey uma dacaa wuxuu u yeeray biqidrin dheri cadiimati weyn digsi weyn fuusto oo kale ma dhahna adigu digsi weyn buu amra dabka hala saaro fa suba fiiha waxaa lagu shubay azaytu saliid waruficad cala naari dabkaa la saara xataa qalad saliiddii ilaa ay karkadhay saliiddu waa wax kulayl badan uma dacaa wuxuu u yeeray biasiirayni laba maxbuus oo min asaara almuslimiina muslimiinta maxaabiisteeda kale ah inuu daawadaa la rabaa waxa ku dhacay baan adna kugu samaynaynaa dowlad hebel saan u galnay macabo madaxweynaheedii aan dhulka ula sinaa haddaadan danaha iyaga fulin baan adna dhulka kuula simayna ay ku leeyihin gaalada mogta labadii nin buu amr u yeera fa amara wuxuu amray biaxadimaa midkood an yulqaa fiiha in lagu tuuro naarta faulqiya waa lagu tuuro ninkii naartii baa lagu dabkii baa digsigii saliid ahaa waa lagu tuuro saasuu iskugu soo qomborayaa soo maha fa idan isla markiiba laxmuhu hilibkiisii yatafatatu waa isagoo kala gogo-aya ninkaa halkaasuu ku shiilma waidan cidaamuhu lafihiisiina tabduu waa iyadoo muuqanaysa caariyatan xaalata mid qaawan hilib la-aana hal mar baa waxaa feentay saliiddii kululayd baabah bay ka dhigtay inaa lilaahi wanaa ilaihi raajicuun uma altafata wuxuu fiiriyey ilaa cabdillaahi bin xudaaf ninkii halkan saas isna la fiirsanayay buu dhugtay wadacaahu wuxuu ugu yeeray ila nasraaniyata waryaha ma qaadanaysaa nasraaniyada fakaana cabdullaahi wuxuu ahaaday ashadda mid darnaan badan ibaa'an diididda lahaa nasraaniyada uu diidayo min qabl horay hadduuba ka daran yahi kun jeer buu hadda kale wuxuu yidhi ma doonayo laa laa wa alfa laa weliga inaana yeelay waa diidi falamaa ya-isa markuu ka quustay minhu cabdullaahi markuu ka quustay ninkaani amara bihi wuxuu amray an yulqaa in lagu tuuro fi lqidri digsigii alladii digsigaasoo ulqiya fiiha uwa lagu tuuray saaxibahu labadiisii saaxiib labadii ninoo hore meesha lagu shiilay ha lagu shiilo buu yiri waxaan xuquuqda xuquuqda waxaa yaqaan iyo xornimada waa diinul islaamkaa taqaan qofka maxbuuska sida loola dhaqmo xuquuqdiisa xurmadiisa sida loo gelayo nidaamkiisa kuwaan waa iska sheeganaya falamaa duhiba bihi markii lala aaday digsigii karkarayey damacad caynaahu labadiisa indhood baa ooyey illin baa ka timid faqaala rijaalu qaysar raggii qaysaroo ninkan watay waxay dhaheen limelikihin boqorkoodii waxay u dhaheen innahu ninkii qadbakaa waa ooyey ninkii waa ooyayaa baa layidhi fadanna wuxuu u maleeyey boqorku annahu ninkan cabdullaahi ah qad jazica inuu argagaxayoo ka baqay saliidda iyo dabka faqaala wuxuu yidhi rudduuhu ilay ii soo celiy ha ku ridinine soo celiy waa baqaye falamaa maula markii lasoo qotomiyey beyna yaday lasoo taagay wey markii la hortaagay hortiis carada calayhi wuxuu u bandhigay annasraaniya sidau ninkaa nasraaniyada ula mintinaya haddii dadka muslimiinta diinta islaamku ay dadka maarata ugu yeeri lahaayeen oo ula mintidi lahayen dadku inay hagaagaan oo xataa dadka muslimiinta diinta loogu sheelo akhlaaqa loo dhislaa beleda iska dayn lahayn iyo fisqiga iyo waxa ay ku jiraan ninkan maanta oo dhan halkaan nin geesinimadiiso arkay iyo dadnimadiisa wuxuu rabaa inuu ku soo diro diintiisa markii hore lasoo hortaagay buu yidhi waryaa qaado fa abaaha waa diiday fa qaala wuxuu yidhi wayxaka wayxaka liibaantaadee fama aladii abkaaka maxaa kaa ohinaya idan haddaas haddii aad weli ku taagan tahay islaamnimadii maxaa la oyday qaala wuxuu yidhi abkaanii waxaa iga ohiyey isku meelba uma socdaan annii anugu qultu fii nafsi naftaydaan waxaan iska idhi inta isla sheekaystay tulqa al'aana haddaa lagugu tuurayaa fii haadihi lqidri digsigan fatadhabu nafsuka naftaaduna waa tegaysaa waa dhimanaysaa waqad kuntu waxaana ahaa awal ashtahi mid jecel an yakuuna lii inuu ii ahaado bicadadi maa fii jasadii jirkayga waxa ku yaal tiradooda oo min shacrin tima intaan tin leeyahay tiradooda oo anfusu nafafyaal ah waqad kuntu waxaan ahaa ashtahii mid jecel an yakuuna lii inuu ii ahaado anfusun usoo bood nafafyaal oo bicadadi maa fii jasadii jirkayga inta ku taal oo min shacrin timaha waxaan jeclaaba yidhi intaan tin leeyahay tiradooda oo kale oo wada naf ah inaan leeyahay oo fa tulqaa kulluhaa kulligeed lagu tuuro fii haada lqidri digsigan fii sabiililah ilahi waddadiis waxaan jeclaa intaasoo tin aan leeyahay beer naf laga dhigay haddaan intan leedahay hadba mid digsiga lagu tuuri lahaa alla baa kuu ficnaan lahaa laakiin hadda hal naf aan leeyahaydo markii hadda hal mar ay gu tuudhaan naftaa horey iga dhacays laakiin waxaan jeclaan lahaa nafaf badan oo naftaani waxay la kulmayso oo kale la kulanta ayaan jeclaan lahaa kanna wuxuus yidhi waaba baqay ninkaana halkaasuu ka fakerayaaba isku meelba uma socdaan faqaalo daaqiyatu daaqiyihii shaydaankaha wuxuu yidhi hal laka ma kuu ahaatay an tuqabila ra'si madaxa inaa iga dhunkatid wa ukhaliya canka aan iska kaasii daayo madaxayga ma dhunkanaysa waa kusii daynayaa faqaala lahu cabdullaahi wuxuu yidhi wa can jamiici asaara almuslimiina muslimiinta maxaabiistooda dhammaantoodana ayadda noqoshay ma sii daynaysaa haddaan madaxa kaa dhunkado aniga keliya kaaga dhunkan maya maxaabiista aa haysatoo dhan ma sii daynaysaa qaala wuxuu yidhi boqorki wa can jamiici asaara almuslimiina ayadu dhammaan waa sii daynaya hal mar haddaa wax iga yeesho madaxa iga dhunkato waa ay dhibto maanta oo dhan ba waxaan kugu daya iyo diidasa ya waa sii daynayaa bu yidhi qaala cabdullaahi wuxuu yidhi masaladii waa in la baaro marka wuxuu ma bannaantay madaxiisa la dhunkado faqaal faqultu fii nafsi nafteeda waxaan iska iri bayidhi caduwun cadow oo min acdaa illaahi ilaahay acdaadiisa ah kaasoo uqabilu ra-su madaxiisa aan dhunkado oo fa yukhallii canii aniga iska kay sii daaya wa can asaara almuslimiina muslimiinta maxaabiistoodana sii daaya jamiican dhammaan laa dayra alleele wax dhiba kuma jiro fii daalika arrinka calaya dusheeda wax dhiba dushaada ma saara laa dayra taas dhib ma leh uma danaa waa soo dhowaaday cabdullaahi minhu ninkii gaalka ahaa wa qabala ra-su madaxu ka dhunkada waa isna dee ballanka oofinayaaye fa amara meliku rum reer rum boqorkooda wuxuu wuxuu amray an yajmacuu lahu inay usoo ururiyaan asaara almuslimiina muslimiinta maxaabiistooda inta jeel maxbuus muslima wixii ku jira soo urursha ninkaanu keena wa an yadfacuuhum inay u dhiibaan yaa ilayhi isaga ta soo uruurisaan ninkaan ku wareejiyay wixii maxaabiis faduficuu lahu waa loo dhiibi cabdullaahi binu xudaafa intaanu maxaabiis loo soo urushay xikmadda iyo khibradda waa wax cajiiba wax allaale war aniga mar haddaa i sii daysaan cid kale waxba igama gelin ma dhihin waxa weeyaan haddaa mar digsiga iga daynaysaan ma u dhihin wixii baa loo soo urushay waa lagu wareejiyey markii lagu wareejiyey faqad qadima cabdullaahi binu xudaafa wuxuu usoo galay calaa cumar bin khadaab radi allahu canhu wa akhbarahu khabarahu warkiisii o dhan ba u sheegay wixii meesha ka dhacay fa sura bihi waxaa lagu faraxgeliyey alfaaruuqu faaruuq sayid cumar alfaaruuq acdama suruuri farax midka ugu weynan badan nin aan meel hadda inta loo diray kasoo dhalaala xilkiis wax la heli kara maaha aad buu ugu farxay walamaa nadara markuu fiirshay ilal asraa sayid cumar dadkii la maxaabiista ahaa markuu saa u eegay qaala wuxuu yidhi sayid cumar xaqun waxaa xaqa calaa kulli muslim qof kastoo muslima idinka iyo hannagii joognayba an yuqabila inuu dhunkado abaalmarin ra'sa cabdillaahi binu xudaaf cabdullaahi binu xudaaf madaxiisa in la dhunkado wa ana anigaana abda-u bidaalika kow ah kan bilaabaya wax madax laga dhunkada kana mudan waaye uma qaama sayid cumar waa kacay madaxdu inta afka wax ka tiraadaysan wixii samayn maahee waa kacay wa qabala ra-sahu madaxuuna ka dhunkada dadkiina waa ku raaceen sidaasay arrintaas ku dhammaatay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab